barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eed ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin siddeeda bisha maaj sanadka afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barka duurnimo halkan washingtonna waa lixdii barkii aroornimo idaacadda barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaan nugaa jamaal axmed cismaan iyo saara cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna duhurnimo ee dhegaystayaal waxaa ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood oo hirgelisay shirkad ka shaqaysa nadaafadda iyo bilicda magaalada markii hore annagaa shaqada gacanteeda ku abuurnay annaga qashin gacanteeda ku rari jirnay annagaa baabuurta saaran jirnay annagaa hawshan gacanta ku haynay laakiin haddeer waxaa weeye inta badan dadkii way fahmeen waxaanu inay shaqo tahay gobolkii waxtar bay u tahay marka arrinta taasaan u kaliftay
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wasaaradda dhallinyarada puntland oo sheegtay inay ku howlan tahay dayactirka garoonka kubadda cagta ee magaalooyinka puntland
kaalimihii heesaha ayaan ayaguna ka marnaan doonin barnaamijka
heestaas iyo heese kale iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida xogayaha ammaanka qaranka maraykanka christian nielsen ayaa isxasishay lix toban bil kadib markii ay xilkaasi la wareegtay xilli u cadaadis xoogan ka saarna aqalka cad iyo bulshada oo ku aadan xaaladda ka taagan xadka dhinaca koonfureed ee maraykanka waraaq isexsilaad ah oo ay u dirtay madaxweyne donald trump ayay nielsen ku tiri iyadoo aan horumar ka gaarnay dibaqaabeynta ammaanka qaranka wakhtigani cusub waxaan go'aansanay waxaan go'aansaday bay tiri inay tahay wakhtiga ugu habboon ee aan shaqada ka tegi lahaa inkastoo nielsen aysan sheegin sababta ay isku casishay ayaa haddana waxa ay u rajaysay xogyaha bedeli doona in uu taageero ka helo koongareeska maraykanka
xisbiga madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan ayaa codsaday in dib loo tiriyo codadka istanbul kadib markii xisbigaasi uu lumiyey codadkii taageero ee doorashada uu ku heli lahaa meyarka magaalada dib u dhacyadan qalbijabka ee doorashada kasoo gaartay erdogan xisbigiisa ayaa waxaa xisbiga c h b ee ah xisbiga mucaaradka ay ku guuleysteen codadka istanbul halkaasi oo ah ubuucda dhaqanka iyo dhaqaalaha ee wadankaasi waxaana sidoo kale ay ku guuleysteen doorashadii ankara ka dhacday oo caasimada waxaa kale oo weli socoto sheegashada xisbiga a k p uu sheeganayo in istanbul uu ku guuleystay waxaa xisbiga a k p ay sheeganayaan in sheegashada istanbul ee dadka mucaaradka ay tahay aflagaada iyaga oo sheegay in ay si rasmi ah iyagu u heleen codadka loona baahan yahay in dib loo tiriyo codadkii horey loo dhiibtay
door wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa v o a aynu gudagalno qodobada idaacadda duurnima barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno koox dhallinyaraha ayaa magaalada laascaanood waxay ka hirgeliyeen shirkad ka shaqaysa bilixda iyo fiidhowrka magaalada shirkaddan ayaa dhanka kale shaqo abuur u samaysay ku dhowaad labaatan dhallinyara warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol
guud ahaan deegaanada soomaalida ayaa waxaa si weyne dhallinyaradu uga hadlayaan sidii ay u heli lahaayeen shaqo abuur magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suul ayaa waxay dhallinyarada ka hirgelisay shirkad ka shaqaysa dhanka nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada laascaanood ee geesta kalena ay dhallinyarada ku dhiiri gelinayaan si ay uga shaqaysan lahaayeen ugana heli lahaayeen shaqo abuur shirkaddan oo lagu magacaabo gool ayaa waxaa ka shaqeeya siddeed iyo toban dhalinyaro ah waxayna si weyn uga shaqaysaa sidii bilicda magaalada iyo nadaafadeeda kor loogu qaadi lahaa dhalinyarada ayaa waayii hore waxay dhibaato ku qabeen inay shaqooyinka noocan oo kale ay ka shaqeeyaan dirishida cali cadde oo ku magaca dheer dhakaawo ayaa v o a barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga e v o a waxa uga waramay muhiimadda ay shirkadani u aasaaseen iyo waxyaabaha ay qabtaan iyo tirada dhallinyarada ee ka shaqaysa shaqada waxaanu abuurnay xilli adugu labada kun iyo shan iyo tobankii baan abuurnay xilligii tahriibka ugu farax badnaa markaanu aragnay in magaalada camal la-aan iyo ay ka jirto dhalinyaro tahriib badan ka jiro haddeerna waxaa ka shaqeeya dhalinyaro adugu tiradooda taqriiban sideed iyo toban qof meelahaasa markii hore annagaa shaqada gacanteeda ku abuurnay annaga qashin gacanteeda ku rira jirnay annaga baabuurta saaran jirnay annaga hawshan gacanta ku haynay laakiin haddeer waxaa weeye inta badan dadkii way fahmeen waxaanu inay shaqo tahay gobolkii waxtar bay u tahay marka arrinta taasaan ugu kaliftay waxyaabaad ka shaqaysaan waa sidii qashinka loo guri lahaa bal ka war shaqadan iyo siday dhallinyaradu u arkayeen iyo markii hore sida idinku soo biireen inaad ka dhaadhicisaan inay shaqaystaan markii hore aada caqabad bay nagu ahayd dhib badan baa naga haysatay qofkaa tiraa warkaala shaqayso meel cidlaaska fadhida ama tahriib baad u socotaa uuna diidi jir jir war maanaa qashin ka shaqeeya laakiin haddeer waanu fahansiinay waxa weye mushaahar baanu siinaa xilliaan mushaahar bixin kara aanu gaadhnay markaan anu gacanteeda hawsha ku qabsannay waxay waxay ogaadeen inuu camal yahay oo dhallinyarada wax u qaban karo oo noloshooda ku maarayn karaan bal ka horan dhallinyarada dhiirigelintaad ku siisaan waxay tahay inay shaqadan oo kale ka shaqeeyaan waxaanu fahansiinay in deegaanku u baahan yahay nadaafad in uu qashinku xanuun ka dhasho in aad camal ku helayso oo aad masaariif aad maanta haddaad u baahato inaad aad ka heli karto inaad waalidkaa wax ka siin karto ka caawin karto waxaa weeye camal wanaagsan oo qofku bili-aadmiga ah bishu marka dhammaato ku xisaabtami kara ayuu noqda marka saasaan warbixinta u sinaa sidoo kale waxaa jira dhalinyaro ka shaqaysataa sida ay uga qayb qaadan lahaayeen shaqa abuurkan siddeed iyo tobanka dhalinyarada loo sameeyey waxayna ka shaqeeyeen dhallinyaradaasi gawaadhi ayay saaran yihiin waxayna qayb ka yihiin dhalinyaro fara badan oo shirkadda gool u shaqeeya kuwaasoo nadaafadda magaalada laascanood qayb weyn ka qaata shaqadu adigu sidaa ku sheegay dhakaawe waa shaqo wacan oo deelana ka shaqeyno intana waa nala weydiiyaa waxa layidhahdaa shaqada markaa dhaqaalin waa ku jiraa anagu dee dhaqaalaha waa ka hella qayb markaanu dhahno waa ka shaqeynaa shaqada nala yaabtana way jirtaa qayb nala yaabtana way jirtaa markaanu dhahno shaqadaanu ka shaqeynaa nagaba carar haday doonaan qayb dee nagu soo dhawaado shaqadaiyago annaga dhaha shaqada meel naga soo daydayana bal ka waran qaabkaad u shaqaysid adiga oo kale iyo shaqooyinkaad qabatid iyo maalmaha aad shaqaysid iyo sidaad xaafadaha ugu shaqaysaan oo kale bal ka waran anigu habeenka baan shaqeeya hodheeladan u shaqeeya aniga darewal maqaa sidoo kale dadweynaha magaalada laascanood iyo dadka shirkadan ee asaasayaasha u ah waxaa ka mid a deeq maxamuud aadan oo isagu noo sharaxaya muhiimadda dhalinyaradan ay ka leeyihiin iyo waxyaabaha ay mustaqbalka rajeynayaan inay dhallinyarada u qabtaan xilli dhallinyaradu ay ka cawdaan shaqala-aan kala duwan ayaan waxaan weydiinay sida ay dhallinyaradu la qabsatay inay ka shaqeeyaan nadaafadda iyo qeybaha kala duwan ee magaalada laascanood idaacadda v o e aad bay umahadsan tahay oo u taagan mar walba inay bulshada kasoo gudbiso waxyaalaha dhabtaha ama waxyaalaha necessariga ee caadiyankaa waa ka mahad celinaya marka labaad dhallinyaradaas wax aada u fara badan bay qabatay anigu waxaan garanayaa iyagoo afara shan ah dhallinyaradu adder siddeed iyo toban baaba laga dhawaajinaya iyo wax lamida waa shaqaabo waraadu fiican waa wax isku tashi deegaanku gaadhay waxaan codsanayaa oo aan ka codsanaya dadka deegaamadan u dhashay arrintan inay usoo jeestaan oo ay indhaha saaraan waayo dee inta badan waxaa la sameeyaa waxyaalaha kala diirada lagu hayaa marka waa waxyaalaha keliya la wada leeyahay ee ka jira gobolka sool markaad aragtid dhalinyaro ka shaqaynaysa nadaafadda iyo bilicda oo gaadiid saaran oo xaafadaha qashin ka uruurinaya ka waran sawirka kuu soo baxaya adigu waa noocma maadaama aad dadka waxgaradka ah ka mid tahay waxaa jirta shirkad labaad oo iyana meesha ku jirta oo layahaw u d d oo magaalada iyana ka shaqaysa oo nadaafadda gobolka qayb libaax ka qaata iyana intaa inla ka shaqaysa shaqa abuur bay u tardhalinyarada marka hore xaqiiqatan dadkuna hadda way fahmeen waxaana dadka ku dhiirigelinayaa in halkaa iyo halka marka fiicanba laga sii wado bal ka waran shaqadan dee qaarkood dhallinyaradu marka hore way diidi jireen oo waxay u arki jireen shaqo laysku dhaleeceeyo dee way ka baxday ha wax caadiya hadda loo dhalinyarada jaacada kasoo shaqa tagtaba kasoo baxda usoo shaqa tagtaba wax iskayisii noqota cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
markana codkii aamina brown iyo heeska mataan jacayl waa hagaag codkaasi fanaanadaasi aamina brown intaasi aan kaga gudubno markana puntland wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo isboortiga ee puntland ayaa sheegtay inay dayactirtay garoonka kubadda cagta gaalkacyo sidoo kaleetana ay dibudhis ku sameyn doonto garoomada kale ee ku yaala boosaaso iyo garowe wasaaradda ayaa mar kale waxa ay ballan qaaday inay shaqo abuur u sameyn doonto dhalinyarada warbixintan sida uu kusoo dirayo wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha ee maamul goboleedka puntland oo waraysi gaara siinayay idaacadda v o a isagoo ku sugan gudaha magaalada boosaaso ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha dhalinyarada puntland iyo sidii dhalinyarada loogu jihayn lahaa shaqo abuur sbortis in loo qabto iyo weliba in dhalinyaradu ay helaan goobo ay dhalinyaradu isugu yimaadaan oo wakhtiya ay ku qaataan wasiir jaamac faarax muuse wasiirka dhalinyarada ciyaaraha puntland ayaa sheegay in dhalinyarada puntland loo sameyn doono xirfado si ay u yaraato heerka shaqo la-aaneed ee puntland xilligan dhalinyarada haysata oo dhalinyarada laga wacyigelinayo waxyaabaha khatarta ku ah maxay tahay dhalinyarada ay ka mid tahay tahriibta boqolaal dhalinyarada dhalinyaraha ama dhahda kumaankum dhalinyaraha ayaa badda ku halaagma ayagoo isku dayaya inay badaha ka gudbaan oo nolol raadinaya waxaanu markaa inaanu dhallinyarada fahamsiino wacyigelin siino in runtii noloshu ay tahay wadankooda ay ka shaqaysan karaan oo shaqo ay taalo waxaa kaloo jira barnaamijyo kale oo wasaaradda dhallinyarada sboortigu ay ugu talagashay dhallinyarada in lagu horumariyo ay ka mid tahay maxay tahay dhallinyarada in loo sameeyo waxa layaha shaqo abuur dabeedna aanu samayno inaanu maxaytay dhalinyarada u samayno shaqo abuur inaanu samayno tababaro xagga farsamada gacanta ah oo ka turjumaya baahida dhalinyarada wasiirka dhalinyarada puntland oo sii hadlay ayaan weydiiyey waxaa ka hortaagan maamulka puntland inuu yeesho garoomo caalami ah oo lagu qabto ciyaaraha maadaama inta badan lagu qabto magaalada muqdisho oo aanu dhisno garoon casri ah oo la tartamaya garoommada caalamka haddii alla ka dhigana mustaqbalka dhow in ciyaaraha maamul goboleedada inta badan lagu qabto mxaytmxayta muqdisho dowladda federaalku ay qabato in loo soo wareejin doono ama lagu qaban doono puntland taas waa garoonka garoowe haddii alla ka dhigo waxaanu sanadkan ama bilaha soo socda haddii alla ka dhigo waa dhammaystiraynaa waxaanu kaloo gacanta ku haynaa hadda aan halkan u joogaa magaalada boosaaso garoonka magaalada boosaaso ee kubadda cagta ayadana maxaytay hadeerto dhismihiisii dhaqaala ku filan baa loo hayaa waxaa ka qayb qaatay maamulka puntland iyo maxay tahay bulshada dowladda hoose iyo gobolka dhaqaalihii garoonkaas maxay tahay dhismihiisa lagu samayn lahaa runtii waxaanu u nimid halkaan aanu nimid garoonkaas in aan dhagax dhigno garoonka magaalada gaalkacyo kubadda cagta waa la dayac tiray qalabkii hadeerto roogii saddex iyo saddex kunoo kursi iyo qalabkii garoonka oo dhan hadda way soo socdaan markab ayay soo saaran yihiin qalabkaas oo laan rajaynayno haddii alla ka dhigo wiigga soo socda ama labada wiigga soo socda inuu soo gaadho magaalada boosaaso haddii alla ka dhigo xiriirka kubadda cagta puntland ayuu sheegay wasiirku in la dhisi doono dhowaan marka xidhiirkii hore dhalinyaradu ma dooran jirin kubadda cagta waxaa magacaabi jirtay wasaaradda maxayt dhalinyarada sboortiga xidhiirkanna annagaa magacaabayna laakiin kan wuxuu kii hore kaga gedisnaanayaa wuxuu noqonayaa kumeelgaadh kuwii hore muddo laba sana ayay ahaayeen laba sana ayay xilka hayn jireen laakiin kan hadda waxaanu samaynaynaa hal sano ayay jirayaan sanadkaasna waxaanu doonaynaa inay diyaariyaan nidaamkii iyo shuruucdii iyo habkii lagu gaari lahaa in la doorto xiriir kubadcag oo lasoo doorto ay doorasho gaadhsiiyaan maxaytay xiriir kubadda cagta ay ku soo baxaan maxaytay insha allah sanadka bacdi in la helo xiriir kubadcag oo maxaytay la doortay oo doorasho ku yimid insha allah ugu dambayntii wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee puntland ayaan weydiiyey xiriirka kala dhexeeya wasaaraddiisa iyo weliba xiriirka kubadda cagta soomaaliya marka xidhiir hadda la taaban karo aan odhan karno xidhiirkaas ayaa jira oo rasmi ma jiro laakiin de waxa xidhiirka yagaas maaragtay kolley haddaanu rajaynaynaa inuu maxaatu qismiga ay puntland leedahay puntland ay mudan tahay waxaanu ka rajaynaynaa gudoomiye ku-xigeenka maxamed xiriir kubadda cagta ee muxuu ahaa federaalka oo aan puntland ka yimi insha allah halkan ayuuna joogaa wadahadallo hadda iyaga iyo noo socdaana way jiraan oo maaragtay isagu uu garwadeen ka yahay waanu rajaynaynaa runtii in wax iska bedelaan oo maaragtay keliya condishinka iyo shuruudda annaga aanu ku xidhaynaa waxa weeye xidhiidhada kubadda cagta soomaaliya ama in lagu hormariyo kubadda cagta soomaaliya in la siiyo ay ka soo gaadho qaybta puntland waanu ka rajaynana insha allah wasiirka shaqada shaqaalaha dhallinyarada ciyaaraha puntland ayaa sheegay in dhowaan la qaban doono tartan kubadda cagta ah oo loo qaban doono gobolada puntland yuusuf maxamuud v o e boosaaso waa hagaag markana dhinacii ciyaaraha iyadoo heeso kale ay noo soo socdaan jamaal axmed cusmaan jamaal
aad baad umahadsan tahay saare cabdi kulan wanaagsan dhegaystayaal shalay waxaa la dheeli kulan ka tirsan horyaalada kala gedisan ee dalalka yurub qaarkeed haddii dhinacayo dalka talyaaniga aynu ku horumarno naadiga inter ayaa bareejo waxay la gashay naadiga kubadda cagta atlanta kulan ka dhac gegada sansiro stadium ee naadiga inter milan ay ku ciyaarto waxaana kulankaasi bareejada ah micnihiisu yahay in naadiga kubadda cagta ee yuventus ay weli hogaanka sii dheeraysatay islamar ahaantaasina kaalimaha ugu dambeeya ee hadda ku korta kaalinta afraad iyo saddexaadba ay ku kala loolamayaan kooxaha napoli milan iyo inter oo iyagu sanadkan doonaya inay champions leaga soo aadaan sidoo kale waxaa la dheelay kulmo kale oo horyaalka dalka ingiriiska ka tirsan everton ayaa guuldaro xanuun badan waxa ay duldhigtay naadiga arsenal oo ciyaartaasi naadiga kubadda cagta arsenal ay u ahayd mid aysan ku qancinin ayaa ciyaaryahan vill waxa uu dheliyay daqiiqadii tobanaad ciyaaryahankaasi everton u dheela goolkii halkaa laga dheliyey inkastoo qaabka loo soo tuuray geeska laadka ama foorada ee goolkaasi sababay in la daldhaafiyo golwadaha naadiga arsenal ay dadka qaar ka muujiyeen walaac xoogan kadib markii uu gudaha u soo galay ciyaaryahankii soo tuuray fooradaasi ama geedkalaadkaasi liverpool ayaa horgaalka hogaaminaysa siddeetan laba dhibcood ayay iska leedahay man city ayaa siddeetan dhibco iska leh oo hal kulan baaqi u ah tottenham lixdan iyo afar dhibco iska leedahay arsenalna lixdan iyo saddex dhibcood ayay iska leedahay afraad ayay joogtaa waxay isku dhibco yihiin oo xagga farqa goolasha ay kaga saraysa nadiga chelsea sidoo kale waxaa la dheelay kulamo eve kaabka ka tirsan samafaynalihiisa naadiga watford ayaa saddex gool iyo laba gool kaga adkaatay naadiga wolves maanta waxaa dhici doonaa kulan kale oo horyaalkaasi dalka ingiriiska ka tirsana premier leaga weligiisa soddon iyo saddexaad naadiga chelsea waxay la dheli doontaa naadiga west ham zeri aadan ah naadiga bolonya ayaa la dheli doontaa naadiga kiev oo verona hayeeshee beri champions league ayaa la dheeli doonaa kulamo xiise badan naadiga liverpool ayaa lala ciyaari doontaa naadiga f c bort lugta koowaad ee isaraga wareegyadan halka tottenham hotspur ay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta ee manchester city arbacada kulamo kale ayaa dhexi doonaa ayax waxay la ciyaari doontaa naadiga yuventus manchester unitedna waxay la dheri doontaa naadiga barcelona waxyaabaha kusoo kordhan natiijooyinka kulmadan dhegaystayaal waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
waa hagaag ciyaarahaasina intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa washington jamaal axmed cusmaan wuu mahadsanyah bal markana jamaal mar kale haddaad qodobadii wararkeena ugu waaweyn aanoo dulmarto xogeyaha ammaanka qaranka maraykanka christian nielsen ayaa iscasishay lix iyo toban bil kadib markii ay xilkaasi la wareegtay xil uu cadaadis xoogan kaga saarnaa aqalka cad iyo bulshada ee ku aadan xaaladda ka alowsan xadka dhinaca koonfureed ee maraykanka waraaq iscasilaadda ugu dirtay madaxweyne donald trump ayay nielsen ku tiri iyadoo aanu horumar ka gaarnay dib u qaabeynta ammaanka qaranka wakhtigan cusub waxaanu go'aansaday inay tahay wakhtiga ugu habboon aan shaqada ka tegi lahaa inkastoo nielsen aysan sheegin sababta ay isku xasishay ayaa haddana waxay u rajaysay xogeyaha bedeli doonaa iyada inuu taageero ka helo koongareeska maraykanka xisbiga madaxweynaha dalka turkiga ee rajab deb ordogan ayaa codsaday in dib loo tiriyo codadka istanbul kadib xisbigaasi talada haya uu lumiyey doorashadii duqa magaalada istanbul dibudhacyadan qalbijabka ku keentay doorashada kasoo gaartay erdogan waxaa xisbiga c h b ee mucaaridku ay ugu guulaysteen codadka istanbul halkaas oo isbuucyada halkaas oo ubuucda dalka ee dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqyada iyo dhaqanka intuba waxaana sidoo kale ay ku guulaysteen doorashadii ankara waxaa sidoo kale weli socotaa sheegashada xisbiga e k b uu sheeganayo in istanbul oo ay iyagu ku guulaysteen waxaa xisbiga e k b uu sheegay in sheegashada istanbul ay tahay mid aan sax ahayn iyagoo tilmaamay inay si rasmi ah iyagu u heleen codadkii loo baahnaa islamar ahaantaasina in dib u tirin lagu sameeyo hadda
waa tahay bal markan adaa dumar ugu sito iyo qamar suugaani
adaa dumar ugu sito taswiirta dan dayaxa jeclaysta inaan dul sudo waxaan ka cabsaday darta inay xidigu daman adaa dumar ugu sito taswiirta dan dayaxa jeclaysta inaan dul sudo waxaan ka cabsaday darta inay xidigu ku daman xubnaha dunstooda iyo dareenka babiigayal dibnaha xadhay baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay xubnaha dunstooda iyo dareenka bogaygayal dibnaha xaday baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu darocnay intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu darocnay intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu daracne dawooy magacaaga bilan dhulkan damcaynan ku qoro cirkiyo samadan ku dayay awadaaba markaani sidhe daruur qarsan ka baqe dawooy magacaaga bilan dhulkan damcaynan ku qoro cirkiyo samadan ku dayay godaabac markaani sidhe daruur qarisan ka baqe garaaca digle wadnuhu kaxeel fog durbaan la tumaye dabubuta wuxuu ku yidhi kudartayahaye cilahe garaaca degmooyo wadnuhu kaxeel fog durbaan la tumaye dabubuta wuxuu ku yidhi kudartayahaye cilahe intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degelkaaga dhigay halki halki halki halkay ugu doroonay
heesaasi fanaanka qamar suugaani ku luuqaynayay waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta zaara cabdi axmed iyo anigoo jamaal axmed cusmaan iyo idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo qalbiga adaan kugu daabaco waxaan degelkaaga dhigay halki halki halki cadadumaruga sito taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudo waxaan ka cabsaday darta inay xidiguhu daman cadadumaruga sito taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudo waxaan ka cabsaday darta inay xidigu ku daman